أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado soddonka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo oo shirkadda duulimaadyada dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka eritreya xiisad ka dhalatay xarigga uu maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee somalilan u geystay murtad xildhibaan maxamed abiib ayaa ka taagan deegaanada uu ka arrimayo maamulkaasi xog dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diiniya usoo gebagabaysay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada badhaadhe ee wilaayadaasi munaasabad lagu soo gebagabaynayay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baay ardayda wax ka barata mu'asasada alxikma ee degmada tiyeglow ee wilaayada bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamin leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan shirkadda duulimaadyada dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka elitereya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaarid cabdulqaadir waxaa sii xumaanaya xiriirka diblomaasiyadeedda u dhexeeya dowladaha suuriyiyiinta itoobiya iyo eritrea waxaana laga cabsi qabaa in labada dhinac colaad hubeysana ka dhex qaraxdo mid ka mid ah canaasirta ugu muhiimsaneed ee isku xiriiriyay xukuumadaha asmara iyo adis ababa ayaa go-day arrinkaas ugu jabcusub u yeelaya xiriirka u dhexeeya abiya afawarki shirkadda duulimaadyada itoobiya ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka eritrea laga bilaabo maanta oo ah saddexda sebtembar labada kun afar labaatan go-aankan ee u muuqdaa mid ay shirkadda uga sii horumarayso muddadii mamnuucidda ee dowladda eritrea horey ugu qabatay oo ahayd soddonka sebtembar bayaan ka soo baxay shirkadda ayaa sidan u qornaa shirkadda ethiopian airlines waxay ka xun tahay in ay ogeysiiso macaamiisheeda qaaliga ah ee ku safraya ama ka imaanaya asmara inay joojisay duulimaadadeeda asmara laga bilaabo saddexda sebtembar sababo la xiriira xaalado aad u adag oo ay kala kulantay eritrea kuwaasoo ka baxsan awooddeeda go-aankan ee ka dhigan in ay meesha ka baxday kalsoonidii u dhexaysay abiy axmed iyo afawarkii sannaddii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayuu ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya iclaamiyey in uu dib u soo celiyey cilaaqaadkii kala dhexeeya eritrea oo xiriirkoodii go-ay sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii kolkaas oo labada dal ay dagaallo ka dhex qarxeen sannaddii labada kun iyo labaatankii ayay dowladda eritrea kumanaan kun oo askari u dirtay gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya iyadoona si toosa ugu qayb qaadatay dagaalkii ka dhanka ah jabhadda qowmiyadda tigrayga ee loo yaqaan t b l f jasaaka allahu khayran walaalka xiisad ka dhalatay xarig uu maamul goboleedka ashadale dirirka ah ee somalilan u geystay murtad xildhibaan maxamed abiib ayaa ka taagan deegaanada uu ka arrimayo maamulkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed wararka gobolka oodan laga helay waxay sheegayaan in maleeshaad hubeysan oo ka godosan xarigga maxamed abiib oo ah nin si weyn u mucaarasan nidaamka muuse biixay maanta xirteen waddada isku xirta magaalooyinka hargeysa iyo boorama muuqaalo iyo sawro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xiisada ka taagan duleedka boorama maleeshaadka maxamed abiib taageersan ayayna muddo saacado ah gaadiid badan uga xayiran yihiin halka lagu magacaabo goroyo cowl ee dhacdo duleedka magaalada sida ay lawareedyo dhanka deegaanka ah soo sheegeen wararku waxay intaas ku darayaan in maleeshaad kale oo taabacsan maamulka muuse biixo oo ku hubeysan gaadiidka nooca dagaalka ee iyaguna soo gaareen aada gaadiidka lagu xiray dadka rayidka ah ee waddadaas ku xayiran ayaana ka baqdin qaba in xiisadu isku beddasho gacanka hadal oo uu iska horimaad dhex maro labada dhinac ay kala taabacsan muuse biixi iyo maxamed abiiba waa waddadii garyacowl oo ilaa saaka shantii xidhan ilaa iyo iminkana xidhan rag jabhadaa dhexda galay ciddii soo gashana way xabadaynaysaa ilaa umuuraha safar ciidamo tignikadii wata hadda soo galay hadda hadda hadda hadda hadda ayay ciidan hubaysani soo galeen jabhaddii waxa madaxa isla gal
xisbiyada murtadiinta ah ee mucaaradka ku ah maamulka muctad musabixiya ayaa iyaguna nankooda aada uga cadhooday xarigga xildhibaanka murtadka ahaa iyagoona sheegay in ilaa iyo iminka aan la xaqiijin halka uu hadda murtado abiib ku xiran yahay mahadsanid marwaan xog dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah wiilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa howlgal qorsheysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen buundada deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta inta loobu waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen laba askari oo murtadiin ah waxayna ku dhaawaceen lix askari oo isla maleeshiyaadka riddada ah iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay kusoo qanimaysteen agabyo kuwa ciidanka ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee degmada waajid waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo furteen agabyo kuwa ciidanka ah howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xarun oo xabashada itoobiya ay sababeen bakhtiga lix askari oo etoobiyaan ah iyo dhaawaca laba askari oo isla xabashada itoobiya ah dhanka kalena ciidamada mujaahidiintu waxay maanta baraqadii kamiin u dhigeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah waxayna kolonyadan oo sahay waday ay ka baxeen deegaanka namber lixdan iyagoo kusii jeeday deegaanka buufo waxaana jira khasaaro kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhabagalka ah wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiiniha usoo gebagabaysay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka degmada badhaadhe ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya iyadoo qayb ka ah dowraadka silsiladaha ah ee maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u qabanayaan qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ee deegaanada joorre dowro sharciya oo u qabtay macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan degmadaasi dowradan ayaa loogu magacdaray sheekh xasan turki allah u naxariistee waxaana shicaarkeedu uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih muddo saddex maalin oo ay socotay dowradan ayay macalimiinta degmada badhaadhe ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyo tasxiixa qur-aanka kariimka idaacadda islaamiga andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid ah macalimiintii ka faa'iidaystay dowradan
ku nool degmada badhaadhe oo ka tirsan jubbada hoose waxaan qaadanay dowro saddex maalin ay socotay oo wax badan aan ka faa'iidnay dowrada waxaan ka faa'iidnay tasiixiga qur-aanka iyo taysiirka iyo usuulka waxayna socotay muddo saddex maalin ah wixii aan ka faa'iidnay insha allahu tacaala dhanka tasiixiga ayaan wax ka aqrin doonaa insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أجعز عبد الرحمن عبد الله عبد بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أبو رحمك الله الله قرحم لأنه حالسا يجب الحقوة الدنيا علينا قرقنا تعلمنا ذلك أربع مسائل أفرق مسائل الأولى مدى ظهر على العلم وأقوم أقوم فيه وهو قنطة معرفة الله إلهي من أدرسه ومعرفة أدرة النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة أدرة دين الإسلام دين الإسلام بالأدلة أدلة الثانية مد اللواب العمل به وإن تعمل الثالثة مد صدحات الدعوة إليه الدعوة وإن تقصى عملك إليه الرابعة مد أفراد الصبر وإن كتبرتا دعوة الحكاية على الأذى فيه أي بغاتا alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dooraan ku galnay degmada badhaadhay oo walaayada islaamka ay nagu gelisay saddex bari noo socotay degmada ka tirsan gibada hoose alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dowlada waxweyn baa inoo tartay oon ka faa'iidnay waxaan rajaynaynaa mar walbaba inay noo soo noqnoqoto rag iyo dumarba nin wax akriyo iyo nin wax loo dhigo bay dadka noqdeen insha allahu haddii alla yidhaahdana waxaan rajaynaynaa inay noo sii faa'iido oo mar walbo iyo maalin walbana aan helno waan ku faraxsannahay degmada badhaadhe aad bay kor ugu qaadmatay oo dadka waxbarasho ay heleen dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlad sharci ah oo maalmihii lasoo dhaafay si weynay kaga socdeen degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaasoo hadafkoodu uu ahaa in jahliga laga saaro ummadda ayna bartaan diintooda islaamka
mahadsanid bashiir munaasabad lagu soo gebagabeynayay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa ka dhacday degmada bulofulaay ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abuu xasan ee warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay salaadiin ugaasiyo ganacsata iyo marti sharaf kale waxaana lagu soo xirayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo si xoog badan kaga socotay degmooyinka deegaanada tuulooyinka iyo miyiga wilaayada islaamiga ee baay xamladan oo wilaayadu ay u saartay najno gaar ah oo isugu jirtay culummo salaadiin ugaasyo iyo xubno kale oo ka socday maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay ayaa socotay muddo hal bil ah waxayna camimtay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay munaasabadii lagu soo gebagabeynayay xamladan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha eelaahi suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaaska beesha gare ugaas ibraahim maxamed isaaq iyagoona si weyn u soo dhoweeyey xamladan sheegayna in xamlada ay midho dhashay islamarkaana ay gaartay dhammaan degmooyinka wilaayada oo dhan barnaamijkii mamnuucaadka ee may waajib ah inuunu dhan tanfiidino wali haddee la sheegayna awal baan aqbalni waana runtii barnaamij eed eedlaynka riyaaqi waana ha dhowayni waana ha tarxiibini waana ka faraxniyo dareenkanoona kalaha koobo kormee eed iyo eeda maanaa barnaamijkaasay inka faraxni weliba deganaan iyo wanaag iyo dareemana jazaahumullahu khayran walaaliyahanin gudbayna maylana jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xamladii oo halka bilood la kadigayey oo maalin kasta culumadii iyo odayaalkii oo ka digaayeen yaa horta xabladun ka hisaabsanta geedaas mayl kuga badaayay may haytay ini fiskeeda laka baabi'iyay meelon kuma himsin oo dhibka wadata may haytay daroogada macsiyada shay kastaba oo waxawaay oo islaamka dhibaw ini laku wada rooji yaa horta yaa dadaaljii lahay wal badanna ha ku qabsameen meelo badanna wal deersi beled iyo baadiye dhatiyo walka dareeray afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buula fullaay oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in haddii ay yihiin ganacsatada ay soo dhoweynayaan xamlada islamarkaana ay dhaqangelinayaan dhammaan waxyaabihii xamlada looga hadlay eedaan ka dhowna waan hadhowayni xafladii oo xamladii oo socotay gebagabadiiaan hadda kuleeya ate wala haddana ninka weeri walbadan horena nisfari iyo haddana ta'kiid iyo haddana marnamaad sii adkeeyahay xamlada oo ah irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad marka insha allahu tacaala samicna wa ataacna weelna waana qaadni dheegni qaadni ina xantadaana meel ilaahay raalliley kayi inuuna kibiin anoo ka hadlayo macnaha codka ganacsatada adeecni dheegni xantada inuu ilaashino ilaahay meeli ka cadaayo inuuna kibiino oo ilaahayba raalli kayi wali shaaricaasi diini ina xantadaas unu kuleexino ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo munaasabada soo xiray ayaa ka hadlay xilliga xamlada ay bilaabatay iyo halka ay gaartay iyo sidoo kale sida looga faa'iidaystay si guud xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ilaahay fadlige subxaanahu wa tacaala xamladaasi maxay bilaawatay labaatan iyo lama bili muxaram labaatan iyo lamadii muxaram yaxa bilaawatay soddon maalmoodaa lanka talagalay soddonkii maalmood bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala ku qabsoontay mayla arrinka hore xamladan may haytay xamladii inkasaamayn badanayti qaybtii hore oo tawciida haytay xamladii inkasaamayn badanayti oo walaayada qeybo iyo shal bedelan dhan dadka ka nool deerti deegaamada iyo dhanna deerti degmooyinka siyeedka ahoo walaayada ka koobanta degmiya dhaaftima leh tuulooyin shay inta muhiimka ana wada deerti bal aale iyoonayto waro lagu waraabo baadiyada ah intio badan xataa xamlada bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala may arka kornay deerti waaliga ayaa dhanka kale ku dhawaaqay inay bilaabanayso tanfiidkii xamlada isagoona faray dhammaan maamulada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay inay bilaabaan tanfiidkii xamlada sidoo kalena ugu baaqay bulshada muslimiinta inay arrintaasi ka qayb qaataan ma in sheegay marka dhammaan jihooyinka ka waajahanta xamladaasi oo inta badanna waajibaadkii xamlada gudaaja ka kooy la wada geysiyey haddii ganacsata ayin haddii waalidiin ayin haddii mucalimiintii dugsiyada iyo madaarista iyo maraakiisdii galanta ka hayti ayin haddii tamajaryaalkii ayin haddii gaadidley dhammaantiyo qaybojo shal bedelan ayin haddii ayin xarqaanley iyo reglamadka ee dhammaantiyo iyo gabdhihii muslimaadka haayayoona ama ganacsiga qiibku haaden ama walbarashada qiibku haadena faraha badan ay la kulumay dhammaantii may haayana xamlada wada deertii hadafaana haayeen xamladii hay may siin sheegay inay tanfiid iyo bilaawado doona haddii ilaahay ara may siin sheegana inay qiibkunaga tan fulinta qiibkunaga tan xamladan waxaa ka faa'iidaystay kumanaan muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ku nool degmooyinka deegaanada tuulooyinka iyo miyiga wilaayada islaamiga ee baay
aad buu umahadsan yahay abu xasaan ardayda wax ka barata mu'asasada alxikma degmada tiiglow ee wilaayada bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya mu'asasada tacliimiga ah ee alxigma waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta taas oo faraacyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dhowaan booqasho aan ku tagnay xarunta mu'asasadaha ee magaalada tiyeglow ayaan kaga qayb galnay bandhig ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee ardayda oo isugu jira caruurta yaryar iyo dadka waaweyn waxaana koox waliba uga tagnay fasalkooda ugu horreyn waa kuwan ardayda qaybta rowdada ah oo soo bandhigay cilmigii ay barteen kadib muddo hal sano iyo bar ku dhowaad oo ay wax ka baranayaan xarunta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك وبه الله وما النبي محمد صلى الله عليه وسلم intaasi kadib waxaan gudaha u galnay fasalada kale ee dadka waaweyn kuwaas oo baranaya xirfadaha kala duwan ee qaybta ka ah mawaadda ka baxa xarunta waa kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen xarunta iyo heerka ay hadda marayaan anaa magacay faalima xasan nuur owdheero oo ka nool degmada tijeelo markii hore wartalowma kasaan hatana tana unan kasaana mare alxamdulilaahi muddo afar baloo ama dhelay dhakadaan waan walnan tol korna mare marka hore walba makasaan dhanamidhan wireja hataa makasaan hatana ta meelaraa'isu maalama nagawaa saaka i abaaye i daraa isjilbaable mitaneen dhama ana dhakadaab muasasada alxikma qaybta xarqaanka oo kabarada oo dharka tolinka gabdhaha marka kowa wareejinka hataa makasaan haddana maasha allah alxamdulilah saakooyinkii way baa saareen faashonka iyo diracya walkasta waybaa ka tirsanaa ardayda muasasatu alxikma degmada tiyaglow gaar ahaan waybaa baraday cilaansaar alxikma waybaa noo koreetay qeyb kale oo cilaansaarka qolinjibid qeybta lama dufcadi lamaada adoon lana imbilaaway alxamdulilah ilaahay ka mahadsan gaar ahaan weliba ka mahadsan maktabada tarbiya tacliim daxarakata shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada bakool alislaamiya bandhiga ay sameeyeen ardaydan ayaa daba socda dhowr fatradood oo ay kasoo qalanjabiyeen boqolaal arday ah kuwaas oo qaarkood ku shaqaysanaya xirfadaha ay barteen halka kuwa kalena ay qayb ka noqdeen macalimiinta muwaasasadaah ee magaalada tiyoglow mahadsanid cabdulqani xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsami leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan nuur cali warsame awsheeb ayaa warbixinta warkan inoo haya maalintii labaatanaad waxay xamladaha irshaadul umma ilaa sabiili rashaad si dardar leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan oo ka mid ah wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya waxayna lajnada wilaayadu u xil saartay xamlada kulana la qaateen ganacsatada degmada buqa qable iyagoona u sharxay xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay oo ay ugu horreyso waxyaabaha mamnuucaadka ah ee sida gaarka u quseeya ganacsatada midka koowaad taleefanada waaweyn taleefanada waaweyn waa mamnuuc qodobka labaad diishashka waxyaabaha aaladda oo la fiirsado diishashka waa mamnuuc qodobka saddexaad internetka internetka waa mamnuuc asna qodobka afraad muqaadaraadka noocyada kala duwan shan maraq digaagga nambarka lixaad bacaha nambarka toddobaad dharka anshax darrada lagu buufiyey nambar sideed ashyaada ay ku buufsan yihiin astaanta gaalada iyo murtadiinta mamnuuc waay nambar sagaal ashyaada laysku caddeeyo nambar toban iibinta waxyaabaha dhacay qaar ka mid ah ganacsatada degmada buqda ee wilaayadii hiiraan oo kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga landalos ayaa sheegay in xamlada ay dhaqan gelinayaan islamarkaana ay qaateen awaamiirta ay xambaarsan tahay xamlada annagu ah ganacsatada degmada buqaqable ayaa maanta waxaa kulan u yeelanay degmada buqaqable waxaa noo yeeray wilaayada islaamiga ah waxaan laga hadlayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee kasoo baxday xarakada ee ka socotay wilaayaadka dhan waxyaabaha noolaga yeerina waxaa kamid ahay qodobo dhowr ah oo awaamir oo lisfaraayo qodobadaas waxaa kamid ahay taleefanada waaweyn sidoo kale waxaa kamid ahay diishashka iyo internetka iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan dhammaanna sidii awaamirtaas ay soo baxday ayaan u qaadanay wilaayada islaamka ayaa noo yeertay anagoo ah ganacsatada degmada boqaqable kulankii meesha ka dhacay waxyaabo badan oo maaragtay aan iska sahlanaynay ayaa noola sheegay horta inay yihiin waxyaabo khatar ah waxaa soo baxay awaamiir awaamiirtii si duuduub ayaan u qaadanay ilan qofka muslimka ah khiyaar ma laha haddii qaala allahu iyo qaala rasuulullah la dhaho maaragtay wax walba oo diinteena dhibaato ku ah ma dhaawac ku ah ma barmadow ku noqonayo ma qaadanayno mana yeelayn marka horeba iska ilaalinayn insha allah taala wixii noola iftiimiina waa ka tilaabsanayna biidni illaahi tacaala waxyaabahana laga reebay sida dharka anshaxdarada ay ku buufsan tahay sida kuwa ilmaha banuuniga dheel ay qaataan oo magacyada gaalada ay ku buufsan yihiin ama christianitiga ay ku buufsan tahay insha allahu tacaala wax mamnuucu naga yahay mar dambana ma keenayno mana soo wadno biidni illaahi tacaala annagoo ka mid ah ganacsatada degmada bu'a qable ee waa mahadsan tahay walaayada in ay noo qabato dowladaas maxaa yeelay bini'aadanka wuxuu ka kooban yahay naf iyo jir jirka wuxuu cunaa raashiinka naftana waxay cuntaa wuxuu ilaahay yiri iyo rasuulkiisa sidaas darteed maanta alxamdulilah meesha ajir baan xisaabsanay mataqaana qaala allah wa qaala rasuul ayaan ulgudul akhriyey aad iyo aad ayaan ugu faa'iidnay waxyaabo badan ayaa nalaga reebay waxyaabahaas oo nacafi aan lahayn dhibaata maogiyi waxaa ka mid ah raashiinka dhacay waxaa ka mid ah alaabta laisku caddaynayo waxaa ka mid ah daawada dhacday lajnada wilaayada islaamiga hiiraan u xilsaaran xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa tan iyo markii ay wilaayadu ku dhawaaqday xamladaas socdaal ku maray degmooyinkii deegaanada wilaayada iyagoona kulamo ku aadan xamlada la qaadanayay bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanid abusheeba warbixintaasina waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu